ka dib markii ay saameyn ku yeesheen roobabka dayrta ah, waddooyinkii la soo marsiin jiray xoolaha. Qiimaha hadda la iibiyo xoolaha ayaa ka sarreeya qiimihii hore ee la kala iibsan jiray xoolaha markii hore. Qaar ka mid ah dalagyada suuqa xaabataako ee magaalada Beledweyne ayaa ka burbixiyay sababaha keenay sare u kacan.
Yani waa cali xasan cali oo loo yaqaano cali kaar suuqa xoolaha waxaan joogaa oo lurxumaad waad garanaysaa waa lagu qasbanaya saacadahan sarakac inuu yimaado xilli roob ayaa la galay dadku waxay kalaan inay soo safraan roobab iyo waxbay raacayaan xoolihii waa iska berdalweyn marka waa iska yaryihin waxaa la gadayaa waa xoolihii magaalada joogay baxda xoolo miyii ka imaanaan xoog lamaba jiraanba lacag badan ku darsoontay arigii hadda la gadayey soddonka ilaa soddon iyo shan hadda waa kaas afar sen shan ilaa konton maraya geela si fiican ugu raya haa lacag badan asaga ku darsoontay sidaba xilligan waxaa layahay xilliga urliqda ayaa la yidhahdaa xooluhu inay kacaan waa ku qasban yihin wax lagu yaqaana wax lala yaaba maaha somaha ku jirta geela neefkii lix boqol la gadaa maanta waa toban boqol iyo konton kii kun la gadaa kun iyo boqol meelahaas waa kun iyo boqol iyo konton qiimo fiicana ku jirta waa xilligan waa xilli aan beeca uu adag yahay waa orkida safarka jarkaa waa sidii bay qaali u ahayd ayagana hadda mataqaana waa siyaarihii qaali u ayaga ruuxooda waa boqol iyo labaatan boqol iyo soddon meelaas la gado waa jar sidaas dibaxa hadda siddeetanka laga diidayo shalay lixdan la kala siisanay iyo dorhaad maxay ka horreeyay roobabkan ka horreeyay lixdan la kala siisanay hadda waa taas siddeetanka laga diidayo dulaalku waxa weeye meesha xooluhu markay badan yihiin uu fiican yahay hadda markay yar yihiin laasi wixiisu waa iska yaryihin asagaa neefka hal doolar iska qaataa sidii hal doolar u qaataa hashii oo gadanay shan iyo toban u qaataa marka waxa dee yar yihiin wixiisaa yaraanaya asaga xooluhu markii hore waa badnaan intuu aad u camirnaa haddana waa kaas dadkii xoolaha dadkaa badan baa u jeedaaba marka dulaalku waxa u fiicnaa xooluhu markay badan yihiinoo meel kasta laga keenaya aad u wanaagsan anaa magacayga cali biyoy waaraa la yidhaah waxaan ka mid ah dadka suuqleyda oo xoolaha suuqa ka kala gada oo suuqa rasmiga u jooga xoolaha neefka arigaa waxaa u badnaa u yar soddon iyo shan waxaan u badan konton dollar geela waxaa u badan shan boqoloo hoosa kun iyo saddex boqolna waa u korraydaa neefka geela ahamiga ah hadda waxaa ku darsantay geela waxaa ku darsantay boqol dollar camal arigana meeshii dhexdhexaadkiisoo weliga jooga siduu hadda joogoo jooga marna hoos u dhacayo wax yar hoos u dhaca hal toban dollar camal marna toban dollar camal ku daraayo marka geelu saas waay ariguna waa saas beecu waa saas suuqa dadka aad xudugaal ahna waan ka mid ahay dadka geela gada marka xoolaha neefka geela gada shan iyo toban dollar ku qaataa neefka arigaana hal dollara laga qaata qofka maslixiga dhexdhexaadiga ah hal dollara ku qaata lowna annaga noomaba joogta looma gadano orgida jarkaa boqol iyo soddon dollara u badan boqolna waa u hooseyda origa shan shan jirka ah ariga afriti saddex jirka lixdan toddobaatan dollar u badan konton dollar waa u hoosey sanad walba marka la gaaray xilli roobaadka deerta waxaa go'a waddooyinka la soo marsiin jiray xoolaha magaalada beledweyne